Afhayeenka Salaadiinta Jubbaland Ugaas Cumar Xiiray oo ka qayb galay shirweynaha dib u heshiisiinta beelihii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gadowo ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda nabaddu leedahay isaga oo sheegay in heshiisku suuro gelin doono jiritaanka iyo badqabka bulshada ku dhaqan degmada Luuq degmada Luuq ayaa waxaa ka dhacay dagaallo dhex maray beelaha wadadegaa degmadaasi halkaas oo ay ka dhasheen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed labeynta Jubbaland ayaana dirayay baaqyo ay ku dalbanayaan in xalka nabad lagu soo dabaalo Ugaas Cumar Xiiray afhayeenka Salaadiinta Jubbaland ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda nabaddu u leedahay wada noolaanshaha bulshada isagoo ugu baaqay bulshada Luuq inay ka shaqeeyaan nabadda isla markaana wixii dhacay uuna soo noqon intaa haddaan ka gudbo waxaan rabay inaan hada hadal adag ku hadlo laakiin waxaan dib oogu oogu dhiganayaa hadalkayga munaasabaddan maanta ah ee wax walba wax walba oo nin wanaagsan doonahayo oo islaam ah ama soomaali ah gudaha ugu jirta ragga halkaas isku dhaafsaday mataqaanaa say arrintu ahaan jirtay taasaan hadallada xanafta leh yaa dib ugu dhiganhayaa maxay tahay hadalka xanafta leh hadalka xanafta leh waxaa weeye waxaa la yidhi masaaray gibilkaygaa kuu jirta imaada goyseen baa la yidhi maamaa soomaaliyeed baa jirta waxaa la yidhi gob nin raga gogoshiisu waa nabad ninkii gartaana gob ah gunyaa ah ninkii garan waayaa gun ah rag gogoshiisu waa nabad gobna waa tii garata waata maanta aan ka hadlayno gunna maxay tahay waa tii garan weyn haweenka ka oohiya dhalmadaxda jejebiya dadaan kala tegaynoo kala guurayno ku tunta diinta ilaahay u jideeyo ku tunta wuxuu dadka isku hajir ku tunta gun waa taa wey marka ummadda soomaaliyeed way dalka way wada leedahay wayna kala degan tahay jubbaland ay iyo aysin bay ahaan jirtay alta jubba iyo baasa jubbay ahayd saasay ahayd waa labada gobol ee isugu xiga siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya dadka degan madaxweynaha sheegay qoys aan meeshaa deganayn ma jirto gacaanka intuu ka horreeyey aalta jubba iyo baasa jubba meeqay degmaayeen meeqay ahaayeen luuqma waxaa la moodayaa degmo yaroo hadda iska imaata luuq iyo baar dheer oo ugu weynaa degmooyinka gedo iyagaa isyaana aha luuq waxay ahayd ummadda soomaaliyeed meel u dhaxaysa ilaa etoobiya ilaa soomaaliya ilaa meel baba laga yimaadee jantaraal bay ahayd rag baa xukumay hadday diin tahay iyo hadday xil tahay iyo hadday dhaqan tahayba rag baa gacanta ku hayay madaxweynahaa sheegay saasay luuq ahayd waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gaabiyo waxaan aada ugu faraxsanahay in aad maanta gacanta isku saarteen annagana markhaatina looga dhig raggan waa markhaati weey walaalayaalo waxaan idinka baryeennaa oon magan idinku nahay dowlad goboleedka jubbaland ama dowladda jubbaland ay aysin weeye laba indhood way isku hurdaan ma kala hurdaan qabiil ma leh deegaanka waa loo kala badnaan karaa laakiin uurkoolli bay ahaan jireen labadiinaa qolo ee maanta halkaa markhaatia looga dhigay ee culimmadu ka hadashay ee la yidhi sharcigaan raacaynaa qofkii la kari waayo yaa laysugu tegayaa waxaan ilaahay ka baryayaa arrintaa inayna gaarin ilmaada rayaalo waa idin codsanayna carruurta iyo haweenka iyo ummadda dhiiggooda aad daadinaysaan ee aan kala tegaynin ee wada dhashay sabeyntaa maanta la bixiyey ilaahay hortiisa waxaan idin leenahay annaga odayaasha haddaan nahay idan aryaw dhab ha idinka ahaato ilaahay ka yaaba ooga xishooda waan ognahay rag baa hoosta kaga jira shaydaan baa ku jira dadka aan weligood ismayn layn waa ogtihin dhulku suu isugu furan yahay jidkaa dheer baa ka wada dhexeeya xuduudda waxaan hadalkay kusoo gabagabay waxaan markhaati maanta ka nahay inaad ilaahay hortiisa intaas oo beresanta fadhiyo oo wal amri oo dhan uu fadhiyo inaad isgacan geliseen